بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka caalamulyoom oo maanta oo axada taariikhdu ku beegan tahay labaiyo tobanka bisha barakeysan ee ramadaan sannada kun afar boqol toddobayo afartan hijri aad barnaamijka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah hogaamiyaashii ugu sareeyey nidaamka iiraan oo lagu dhawaaqay dilkooda maalinkii labaad oo xiriir ah oo ay duqeymuhu ka socdaan iyo qarxyo waaweyn oo laga maqlayo magaalada caasimadda ee dahraan ciidanka ilaalada kacaanka oo ku hanjabay inay u argudayaan hogaamiyahooda ayna qaadayaan weeraro laayaan ah haddaba maxaan ka ognahay magacyada xubnaha laga laayay nidaamka iiraan weeraro sawaariikh ah oo lagu qaaday magaalooyinka dubay iyo tal abiib iyo yahuudda oo qiratay in khasaare ka soo gaaray sawaariikhda lagu garaacay waxaan maanta barnaamijka ku soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka bariga dhexe xalqadii toddobaad ee taxanaha asiira nabawiyah duruus nooci barna aad maqli doontaan ee waa mar kale iyo barnaamijka caalamulyowm بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها
waa hagaag mar kale waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka caalamulyoom qodobka ugu horeeyana waxa uu maanta noqonayaa maalinkii labaad oo xiriir ah waxaa mandiqada bariga dhexe ay martigelinaysaa dagaalka u dhexeeya maraykanka iyo yuhuudda oo dhinac ah iyo dowladda iiraan galabnimadii maanta waxa ay dahraan qaaday weeraro sawaariikh ah oo lagu garaacay magaalooyin ay ka mid yihiin dubay oo imaaraadka ah iyo sidoo kale deegaanada yuhuudda ay ixtilaalka ku haystaan ee dhulka filistiin dhanka kale waxaa lagu dhawaaqay dilka saraakiishii ugu sarreysay nidaamka iiraan haddaba maxaan ka ognahay hogaamiyaasha la dilay oo uu ka mid yahay murshidkii guud ee nidaamka waxaa arrimahaas aan ka horeysana walaalkeen cabdilfataax abuumuxsin oo barnaamijka igala qaybgeliya haya cabdilfataax sodhow aad baad u mahadsan tahay walaalka xaarif ee weli waxaa socda weerarada duqaymaha ah ee ay iswidaaranayaan iiraan oo dhinac ah iyo maraykanka iyo yuhuudda oo dhinaca kale ah waxaadna moodaa in maraykanka iyo yuhuuddu weeraradoodu ay yihiin ee kuwa macluumaad ku dhisan oo beegsanaya ahdaaf muhiim ah iyo shakhsiyaad ku weyn dowladda iiraan halka iiraaniyiintu weeraradooda u badan yihiin kuwo ashwaaci ah oo aan ahdaaf muhiim ah beegsanaynin islamar ahaantaana aan la soo gudbin ee xubno muhiim ah oo ay dileen ilaa iyo hadda ee halka iyada laga dilay saraakiil iyo mas-uuliyiin sarsare een dadka laga laayeyna waxaa ugu dooroon oo ugu horeeya hogaamiyihii guud ee iiraan cali khamana'i oo la sheegay in weeraradii ugu horreeyey ee shalayba lagu dilay isaga iyo saraakiil kale ee sidoo kale madaxdii weeraradan lagu laayey waxaa ka mid ah ee wasiirkii difaaca oo ahaa nin sarreeyo guuto ah kaasi oo lagu magacaabi jiray casiis nasiir zaadah een waxaa kaloo dadka ugu muhiimsan ee lagu dilay ee weeraradan ka mid ah ee taliyihii guud ee ciidanka qalabka sida ee dalka iiraan nin haystay sarreeye guuto ee cabdiraxiin musaawi ee waxaa kaloo ka mid ah ee taliyihii guud ee ciidanka ilaalada kacaanka iiraan sarreeye guuto ee maxamed baakabuur een waxaa kaloo ka mid ah la taliyihii dhanka amniga u qaabilsanaa ayatullaahi cali khamana'i ee sidoo kalena ahaa xogayihii guud ee golaha difaaca dalka iiraan cali shamkhani shamkhanigan xariso waxa uu ahaa nin maraykanka iyo reer galbeedka abaal weyn ku leh oo waxa uu ahaa jaasuus xogaha iyo macluumaadka ugu muhiimsan maraykanka iyo naataba ka siiyey afghanistan ee sanadkii labadii kun iyo kowdii waxa uu gacan ka geystay qabsashadii ee maraykanku uu qabsaday afghanistan xilligaasina ninkani waxa uu ahaa wasiirkii gaashandhigga ee iiraan saraakiil iyo hogaamiyaal kale oo aad u badan ayaa laga dilay iiraan ha yeeshee intani waa nuxurka ugu muhiimsan saraakiishii iyo hogaamiyaashii la dilay tan iyo shalay sidoo kale maraykanka iyo yuhuudda waxay sheeganayaan in ay beegsadeen ahdaaf muhiim ah oo gudaha iiraan ah inkastoo weli duqeymuhu ay socdaan dhanka iiraanna waxay sheegayaan in ay jawaab celin kale oo ka bahasan tii shalay ay wadaan oo ay argoosan doonaan المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها وهجاج waxaan ku guda jirnaa barnaamijka caalamulyoom markana waxaad ku soo dhowaataan xalqada toddobaad taxanaha warbixinada xeesaha badan ee asiira nabawiya duruusun wa cibar oo uu halkan ka soo jeediyey walaalka mucaad ee dhegeysi wacan لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً
مقام في الذرى صعب المنال بلوغ رقيه شبه المحال رافع دون رفعته الثريا ودون بهائه بدر الكمال له آل النبي الغر نالوا فآل المصطفى أكرم بآله يمين عمالقة عظام بدين محمد بالغ المعالي نجوما في سماء العز صاروا لهم نور تلألأ كاللآلي كرام
siirada rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh inaan diraasayno oo aan u kuurgallo si aan uga dhiganno manhaj aan u marayno soo celinta khilaafa raashida hadafka duruustan laga leeyahayna waxa weeyaan inaan iftiinsanno siirada rasuulkeennii salawaatullaahi wasalaamu calayh oo ahaa khaatamulambiyaa'i warusul kuna tilmaansanno dariiqa aan u marayno soo celinta khilaafada maanta aan u halgamaynaan u soconno si guudna arrintaas waxay ahmiyad ugu leedahay al'umma alislaamiya gaar ahaan alxaraka aljihaadiya iyo adariica almushaahida maadaama maanta aan marayno marxalad mutaqadim ah oo ashwaad badan iyo maraaxil badan laga soo gudboo la soo gooyey biidnillaahi tacaalaana aan joogno calaa abwaabi alkhilaafa araashida maanta baahi badan ayaan u qabnaa masiiradeennan aan ku dabdinno manhajkii rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh
فآل المصطفى أكرم بآله ميامين عمالقة عظام
mid ka mida qadaayaadkii waaweynaa ee u mudnaanta siiyey rasuulka sala allahu calayhi wasallam saddexdii sano oo ay dacwadu si qarsoodyah ku socotay waa dhismaha caqiido iyo midka akhlaaqeed ee dadkii soo islaameen bilowgii dacwada si ay buddhig adag iyo tiir udubdhaxaada ugu noqdaan dowladda islaamiga ah ee markii ugu horraysa dhidabada loo taagi doono dhismaha dowladaha iyo tarbiyeenta ummadaha waa shaqo adag oo u noqonaysa sunan rabbaani ah oo ay tahay in aad loo ilaaliyo markaan u fiirsanno siirada rasuulka salaallahu calayhi wasallam waxaannu arkaynaa in suubanuhu sunantaas ula falgalay qaab ay ku dheehan tahay xikmad deganaan iyo kaadsimo sarraysa sunanta rabbaaniga ah waa axkaam uu allah soo dejiya oo sugan wakhti xaadirkan inta naga qusaysana waa sunanta la xidhiirta in ummadda la dhaqaajiyo iyadoo lagu ilaalinayo xeendaabka islaamnimada iyo tawxiidka allah subxaanahu wa tacaala ayaa doonay in diinka iyo arrimaha dunida lagu socodsiiyo sunan rabbaani ah laakiin ay dhaqaajiyaan basharka oo aanay dunidu noqon mid ku socota sunanta ka baxsan awoodda basharka sababtuna waxay tahay inuusan iman jiil ka mid ah muslimiinta oo ku andacoonaya in jiilashii hore loogu gargaaray sunan ka baxsan awoodda basharka qofka u kurgala aayadaha qur'aanka kariimka wuxuu arkayaa in inta badan ay ka hadlayaan sunan rabbaani ah oo aan marnaba isbeddelin isna doorin inta badan qur'aanku wuxuu dadku ku tawjiihiyaa inay ilmug leh ku eegaan sunantaasi oo ay kala soo baxaan cibar kuna dhaqmaan waxay keensanayaan sunankaasi si loo qaabeeyo bulsho islaami ah oo ku taagan amarka allah subxaanahu wa tacaala haddii ay muslimiintu diraaseeyaan sunantaasi rabbaaniga ah ee ay ku socoto nolosha adduunyada iyo dhacdooyinka dhacaya waxaa u caddaanaysa xigmadda ka dambaysa arrimaha soo darinaya iyagoo ku laabqabowsanaya sugnaanshaha nidaamka ay raacayaan waxyaabaha dhacaya iyo inay jirto xigmad ka dambaysa dhacdooyinkaasi haddaba muslimiinta waxaa la gudboon inay haleelaan sunanta rabbaaniga ah ee ka dhex muuqanaysa kitaabka allah casa wajal iyo sunnaha rasuulka salaallahu calayhi wasallam si ay u gaaraan waxay naawilayaan ee ah tamkiin iyo cisi oo ah mid aan iska imaanaynin balse leh jaantusyo lagu diiwaangeliyey kitaabka allaah si muslimiintu u gartaan iyagoo aqoon u lehna ugu dhaqaaqaan dhaqdhaqaaqii ugu horreeyey islaamka ee uu hogaaminayay nebi moxamed salaallahu calayhi wasallam wuxuu ahaa abaabul nidaamsan oo ku wajahan dacwada dhismaha dowlad islaami ah iyo samaynta tusaalaha rabbaaniga ah ee ilbaxnimada dhaqdhaqaaqan wuxuu ku socday manhaj uu allaah soo dejiyey kuwaas oo qaarkood nebigu salaallahu calayhi wasallam si kooban u tilmaamay waxaana ka mid ah muhiimadda hoggaanka ee dhismaha ilbaxnimada muhiimadda jamaacada mu'miniinta abaabulan ee la dagaalanta baadilka iyo muhiimadda manhajka laga soo dheegto caqiidada akhlaaqda cibaadada qiyamka iyo afkaarta sunnada cad ee uu allaah ku muujiyey arrimahaas waxaa ka mid a sunnada tadarrujka taas oo ka mid a sunanta allah ee khalqigiisa iyo caalamkiisa sunnadan muhiimka ah waa in ummadda islaamka ay si joogtaha u tixgeliso inta ay ku howlan tahay mashruuca tamkiinka iyo saramarinta diinta allaah waxay dacwada islaamka ee hore ku bilaabatay si tartiib tartiib ah dadkuna waxay u socodsiisay si sugan oo kaadsiimo leh waxay ku bilaabatay marxaladda xulashada iyo buddhigidda kadibna waxaa xigay marxaladda muwaajahada iyo iska caabinta cadowga kadibna waxay maraaxishu ku soo biyashubteen marxaladda nasriga iyo tamkiinka maraaxishani ma ahayn kuwa hal mar wada bilowday sidoo kalena ma jirin marxalad tan kale ka hormartay oo haddii ay sidaasi dhici lahayd waxay wajihi lahayd caqabado iyo culayso ka badan kuwii soo wajahay waana sunanta kowniga ah ee ay tahay inay dhowrto cid weliba oo u hamuunqabta sarraynta islaamka iyo soo celinta dowladda tawxiidka sida uu inoo sharaxayo asheekh cabdililaah abukhaalid ilahay kitaabkiisa wuxuu leeyahay lahu mucaaqibaatu min beyni yadayhi wa min khalfih yaxfaduunahu min amri illaah ina allaha laa yuqayiru ma biqowmin xataa yuqayiruu ma bianfusihim waida araada allahu biqowmin suu'an falaa maradda lah wamaa lahum min duunihi min waal qoom xaaladday ku jiraan ilaahay kama bedelo ilaa iyaga gudahooda ay isbeddel la yimaado oo xaaladda xun ay ka jiraan ka baxaan oo khadkii ilaahay la rabay iyo mustaqiimka ay ku soo dhacaan arrintaasna waa arrin waxa weye ku xidhan oo calaaqala leh waxaa loo yaqaana atamkiinka ee ummadda loo dhiibo hoggaanka caalamka waxay ku xidhan yihiin ummaddu horta iyada gudaheeda in isbeddel ka dhaco oo dariiqa fiican ay qabsato oo xumaantii iyo gaabiskii iyo dibidhicida ku jirta ay ka baxdo taasaa aayadaha ka cad oo inoo caddaynayaan marka xaaladda maanta ku jiraa waa xaalad u baahan in wax laga bedelo laakiin kama adka oo kama culays badna maalinta islaamka uu yimi ee ilaahay nebiyullahi maxamed risaaladii ku soo dejiyey xaaladdii ay ku sugnaa caalamka ku sugnaa markii dambena ilaahay nebi maxamed u suurageliyey inuu bedelo tan maanta ku jiraa kama adka taas qudheeda waxay lahayd arrin maaragtay aad u culus tahay in laga hortago caqaa'id baatila mafaahiim iyo maaragtay aragtiyo aan suuraysan karin waxa nebigu sheegayo oo ilaah qudhe halla caabudo maba suuraysan karin dadkanu waatay lahaayeen ajacala alaalihata ilaahan waaxida arrin fog bay ahayd laakiin maxaa lagu bedelo ilaah ku suurageliyey dad rag baa la dhisay rag baa marka la dhisay wax bedela nebigu koox buu rabeeyey saxaabada ah caqadiyan xagga caqadada aad uga dhisay rag buu adigu maxaa ka dhigay rag u qalma inay wax bedeli karaan markaasa isbeddelkii laysku dayey lianno xaaladda markaa jirta waxay ahayd derbi diidaya diintan cusub markaa nebiyulahi maxamed lemi sal slam inay gudubto oo dadka gaadho derbi baa kale hor yaallay diinta cusub iyo dhaqanka markaa jiray oo dadkii madaxda ahaa ama dadkii maaragtay caalamka ka talinayay aad bay uga soo horjeedeen isbeddelkan inuu dhaco diintanna marka waxay u timi inay caqidada beddesho keliya maahe inay nidaamka koonka ka jiroo dhan marka ay beddesho iyo qawaaninta baadilka lagu dhaqmo inay beddesho wuxuu kale u yimi maaragtay inuu hoggaankii adduunka gacanta dawaaqidda laga saaro oo loo celiyo hoggaanka caalamka ilahay xaggiisa loo celiyo iyo islaamka inuu xukumo isagoo u maamulo marka takyiirka ama isbeddelkaas uu nebigu hoggaamiyey wuxuu ka bilaabmay annafs albashariya dadka gudaha laga bilaabay horta dadkii baa la dhis wax beddeli lahaa rag baa soo saaray raggaasuu nebigu maaragtay hor kacay oo wuxuu beddelayey uu ku beddelay oo garab iyo gaashaan u noqday manhajka qur'aanigu marka wuxuu xoogga aad u saaray intii maka lagu noolaa cahdu maki markii la joogay waa caqiidada iyo akhlaaqda inta badan marka waxaa isbeddelay macaanidii dadku ay iimaanka ka aaminsanaayeen taxawul ama isbeddel weyn baa ku dhacay dadkii towxiid urubuubiya inuu caddeeyo iyo towxiid aluluuhiya towxiid alasmaa wasifaat iyo inay rumeeyaan wax kastoo ilaahay uu sheegay oo malaa'igta ka sheegay kitaabka waxaa laga siiyey fikrad kutub in ilahay soo dejiyey jirto oo ummadihii ka horreeya loo soo dejiyey oo xaq ahaa berigii intaan la nasakhayn ee diintana soo degin nebiyiinta iyo waxay la yimaadeen baa caqidadaasaa lagu sugay qalbigooda waxaa lagu sugay qadiyatu maaragtay alqadar khayrihi wa sharihi iyo yowm al aakhir baa loo sheegay iyo axdaastiisa iyo baa aad loogu caddeeyey oo suwarkaa makiga aad u caddaynayaan waxaa kaloo loo sheegay risaalooyinkii ambiyada loo soo diray inay sugan yihiin oo iyaguma aaminsanaayeen iimaan dhab ay aaminsanaayeen nebigu sal ly slam marka wuxuu ku rabayn jiray saxaabada aayaadkaas buu ku rabayn jiray waaweyn maaragtay iyo ku soo degaya iyo aayaadka kowniga ah ee dadka hortooda ka muuqda wax kasta ilahay inuu mulkiyo iyo wax kasta isagoo inuu maamulo aayad qur'aana ilahi wuxuu ku leeyahay ina rabakum allahu aladii khalaqa asamaawaati waalarda fii sittati ayaamin huma istawaa cala alcarsh yuqshi leyla annahaara yadlubuhu xafiiha waashamsa waalqamara waalnujuuma mustakharaatin biamrih alaa lahu alkhalqu waalamru tabaaraka allahu rabbulcaalamiin waxaa loo sheegay abuurkan ilaha iska leeyahay amarkaiyo maamulkana isaga in loo dambaynayo cid kaloo wax laga qaadan aan jirin waxaa kaloo qalbigooda saxaabada lagu rabeeyey waxay ahayd nicmo kastoo qofka biniaadamka la siinayo inay xagga ilahay ay ka noqotay wamaa bikum min nicmatin fa min allaah waxaa kaloo la baray inuu cilmiga ilaahu yahay mid wax walba koobay ilahay waxu ayad qora ku leeyahay allahu aladii khalaqa sabca samaawaati wa min alardi midlahunna yatanazalu alamru baynahun litaclamuu ana allaha calaa kulli shayin qadiir wa ana allaha qad axaada bikulli shayin cilman qad axaada bikulli shayin cilman wax ilahay ka qarsoon ma laha waxaa kaloo lagu rabeeyey ilaahay maaragtay uu malaa'ig u sameeyey dadka acmaashooda qoraysa oo dembi kastoo kaa dhaca beri lagu hor keenayo ama ha yaraada ama ha weynaado ilahay inuu koobay caqiidada marka qofkii lagu beero cabsida ilah baa kuweynaysa qalbigiisa waxaa kaloo laga dhaadhiciyay raggaa saxaabada lagu rabeeyey inuu mu'miniinta uu imtixaami doono oo ku imtixaani doono arrimo khilaafsan waxay jecel yihiin waxayan jeclayn oo ku adag in lagu imtixaami doono aladii khalaqa almowta waalxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala wa huwa alcasiizu alghafuur waxaa koonkanba laysu keenay in laysku imtixaamo yaa camal fiican qabanaya yaa wixii la faray aan qabanayn waxaa kaloo saxaabada nebigu ku barbaariyey sala allah alay wasalam ilaahay qofkii gargaar weydiista oo isu dhiiba inuu u nusraynayo ina weliya allahu aladii nazla alkitaaba wahuwa yatawala asaalixiin dadka saalixiinta ilah baa ilaashanaya ilaahay baa weligooda ah ilaah baa naasirkooda ah marka marka hore dadka la raba in wax bedelaan oo takyiirka sameeyaan oo adduunka wax ka bedelaan iyaga horta waa in la bedelo caqiida raasikha oo aad xeel dheer oo inay helaan markaas kadib ayay iyagu isu taagayaan in wax bedelaan mid ka mid a arrimaha uu diiradda saaray qur'aankii soo degayay xilligii la joogay maka ee saamaynta adag ku lahaa quluubta jiilkii buddhigga u ahaa islaamka waa ka hadalka maalinta aakhiro waxaana aad u yar inaad aragto suurad maki ah oo aan lagu sheegin wax ka mid a axwaasha qiyaamaha xaaladaha dadkii mutaystay cadaabka iyo kuwa helay raxmadda allaah heer aad u malayso inaad si toosa u arkayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو اعلم بما يفعلون
aayaadka soo degay fadradii maka ayaa ahaa kuwo aad u cad oo tilmaamaya jannada taasina waxay saamayn xooggan ku reebtay quluubta saxaabada ridwaanullaahi calayhim sidaasi si la mid ahna wuxuu qur'aankii soo degay xilligaasi aad uga hadlayay naarta iyo dhibaatooyinka dhexdeeda yaallaa tilmaamaha uu qur'aanka siinayay jannada waxaa ka mid ah inaanay jirin wax iyada u dhigma taas oo macnaheedu yahay in jannadu tahay martisoor uu allaah u diyaariyey addoommihiisa wanaagsan oo aanay jirin wax iyada la mid ah xaalkeeda rasmiga ahna aanu suuraysan karin maanka basharka si kasta uu isugu dayo wuxuu kaloo qur'aanku tilmaamay in jannadu ay leedahay darajaad kala sarreeya mu'miniinta ahlujannaha ahna aynan lahayn hal mansilad taasoo abuurtay jawi ah in lagu tartamo raaligelinta allah casa wajal iyo u adeegidda diinta islaamka wuxuu kaloo allah subxaanahu wa tacaala tilmaamay in jannadu ay leedahay webiyaal durduraya iyo ilo burqanaya oo laga cabbi karo cabitaanno kala dhadhan ah oo kala midab ah intaas oo dhanna loogu talagalay farxadgelinta addoommaha allah oo keliya u qaray rabbinimada cibaadadana keligii u barax tiray shirki iyo gaalnimona ka fogaaday nebiga salallaahu calayhi wasallam wuxuu saxaabada ku barbaarin jiray inay ku dadaalaan raaligelinta allah subxaanahu wa tacaala si ay u mutaystaan jannadiisa weyninka badan manhajka qur'aaniga ah ee soo degay ayaana tilmaamo waafi ah ka bixinayay hooygan sacaadada iyo liibaanta ku suntan ee uu allah u dhisay mu'miniinta waxay tani sawirka buuxa ee uu qur'aanka kariimka iyo axaadiista suubanaha ka bixiyeen jannada ay saxaabada uga dhigneed sida inayba isha saari jireen jannada iyo naciimka dhex yaalla taas oo horseeda in si daacadnimo iyo karti leh ugu adeegaan diinka allah subxaanahu wa tacaala si ay u raaligeliyaan rabbiga u diyaariyey jannadaas uguna guulaystaan abaalmarintaasi qaaliga ah waa kan asheekh cabdulqaadir oo inoo faahfaahinaya jannada iyo nicmooyinka dhexdeeda yaalla
nafta bani aadamka sideedaba waxay yidhaahdaan rajagelin iyo cabsigelin wax la yidhaahdo yay ku nooshahayba naftu waxyaalahan ay samaynayso waxna waxay u samaysaa inay maaragtay wanaag hesho waxna waxay u samaysaa inay xuma kaga fogaato maalan nafta inay wax cunto oo kale maxay ka baqaysaa baahi bay ka baqaysaa inay seexato oo kale raaxo iyo waxbay ka rabtaa ilahay baanu ku abuuray soomaa asaaliiba dacwa alislaamiya waxaa ka mid ah tarkiib iyo tarhiib asaaliibta qur-aanku u isticmaalana wey qur-aanka in badan maxaa isdaba yaalla mar wuxuu allah sheegaa subxaana watacaala jannada iyo waxa dhexdeeda ahaaday iyo nicmooyinka si dadka mu'miniinta loogu tirtirsiiyo ama loo jeclaysiiyo acmaasha saalixada ay janna ku gaari lahaayeen waaladiina aamanuu wacamiluu saalixaati ulaa'ika asxaabu aljanna iyo wixii la mid a marna wuxuu qur-aanka sheegaa naar iyo cadaab iyo waxa ku dhex sugan ee dhibaatooyinna si dadka looga cabsigeliya arrintaa xaggeed allah subxana watacala wuxuu leeyahay fii kitaabih mathalu aljannati alatii wucida almuttaquun tajrii min taxtiha alanhaar ukuluhaa daa'imun wadilluha tilka cuqba aladiina ittaqow wa cuqba alkaafiriina annaar jannada loo diyaariyey ama loo yaboohay dadka mutaqiinta mahalkeeda haddaan idiin sheegna allileeya webiyo ayaa hoos soconaya ama hoos qulqulaya ukuluhaa daa'im midhaheeda waa joogto wadilluhaa bimacnaa wadilluhaa daa'im tilka cuqba aladiina ittaqow middaa jannadaa la soo sifeeyey ama lasoo tilmaamay dadka mu'miniinta ah aayahoodii iyo ciribtoodii halkay ku dambaynayaan wey wa cuqba alkaafiriinna annaar waa saasay isu daba taallaa jannada waa daar khaalisa ah wax dhibaato ana aan lahayn ehelkeedana waa mudaharuun min awsaakhi ahli dunya way ka daahirsan yihiin nabigeenna calayh salaatu wasalaam asagoo sifaynaya ahluljannaha wuxuu yidhi awalu zumratin tadkhulu aljanna min ummatii calaa suurati alqamari leylata albadr huma aladiina yaluunahum calaa ashaddi najmin fi asamaa'i idaa'atan huma hum bacda dalika manaazil laa yataqawatuuna walaa yabuuluun walaa yamtakhituuna walaa yabsuquun bukhari muslim xadiiska soo saaraya jameecada ugu horraysae jannada gelaysa ummaddayda ka mida suuratulqamar bay leeyihiin sida dayixii oo kale u dhaldhalaalayaan habeen leylatalbadri ah ama dayax jooga habeen afar iyo tobnaad yaa dhaldhalaalkiisa iftiinkiisa la yaqaana kooxda koowaad sidaasoo kale wey suuradooda waa xaalad cajiiba wey kadibna kuwa ku xiga xidiga ugu iftiinka badan ee samada yaalla oo kale weeye baa nabigan yidhi kadibna dadka manaasil iyo heerar bay noqonayaan waxaa ka mid a wanaagooda dad saxarooda ma aha ahluljannuhu oo ma kaadiyaan oo ma hergab kuma dhaco oo ma duufsadaan ma xaakoodaan wahaakada waxay yidhaahdeen saxaabada iyagu weydiinaya famaa baalu tacaam raashin bay cunaan baaba tiriye raashin haddii la cuno adduunka maxaa la yaqaanay in loo baahdo musul iyo suuli soo maa wuxuu yidhi jushaa'un wa rashcun ka rashxi lmisk cajaa'ib wey ahluljanne iyo xaaladooda muxuu ahay wax la yaab leh wey wuxuu noqonayaa raashinka ay cuneen oo dhan wuxuu isu bedelayaa deeca jushaa waa daacada wax loo yaqaan daac kaliya intii la iska yidhaahdo hore looga socdo laakiin daacada ahluljannaha uu daacayo carafta adduunka taalla midka ugu caraf badan buu la mid yahay rashci iyo dhidid buu isku bedelayaa sharaabkiina wax alle waxay cabbeen kacdi maah ma noqonayo kii horena saxare ma noqonayo rashcigaas ama dhididkaasoo ka rashxil miski waxa adduunka yaalla ugu odeega badan ee muxuu ah udeygiisa oo kale ah xadiiska muslim abu daawud baa isna werinaya libaasu ahlijanna haddaan wax ka sheegno allah wuxuu yidhi subxaana watacaala jannaatu cadnin yadkhuluunaha yuxallowna fiiha min asaawira min dahabin wa lu'lu'a wa libaasuhum fiiha xariir labaska ahluljannaha waa xariir ulaa'ika lahum jannaatu cadnin tajri min taxtihim lanhar ilaa aakhir waxaa ku jirta iyaduna yuxallowna fiiha min asaawira min dahab wuxuu sheegay aaniyadoodii weelashoodu dahab iyo fida inay tahay amshaadooda dahab inay tahay waquudu majaamirihim alaluwa baa nabigeenna yidhi ahluljannaha waxay leeyihiin dhuxulaqaad maba halkan loo yaqaano idan soo lama dhaho idankan dhuxulaha iyo waxyaalaha lagu shubto ee kadibna lagu uunsado uunsiga asaga waxay u isticmaalayaan waa cuudkii rashxigooda ama dhididkooduna waaba miskiba hiyaabtooda ma dhammaato mana baariyoodo oo nabigeen wuxuu yidhi alayh salaatu wasalaam man yadkhulu aljanna yancam laa yab'as laa tablaa thiyaabuhu walaa yafnaa shabaabuhu haddii imaam muslim iyo axmed iyo khayri ay soo saarayaan marka maqsuudku waxa weye ahluljanna waa dad alle u nicmeeyey ilahi subxana wa tacala waxaan weydiisanaynaa inuu maaragtay ahluljanna naga dhigo oo jannadiisa uuna geliye sidaasoo kale ahluljanna waxay leeyihiin ijtimaacaad iyo kulummo ay qabsanayaan wada sheekaysi ziyaarooyin ay isa soo booqanayaan bimacnaa shay kasta oo nafta bini aadanka farax gelinaya ayaa meesha yaalla allah muxuu yidhi wanasacnaa maa fii suduurihim min qil tajrii min taxtihim alanhaar wa qaaluu alxamdu lilaahi aladii hadaanaa lihaada wma kuna linahtadiya lowlaa an hadaana allah ilaa aakhir ilaay wax alla wixii khilli iyo xiqdi iyo xumaan ku jiray laabtooda allah waa ka siibaya ikhwaanan calaa sururin mutaqaabiliin soo maart ayagoo iska soo horjeeda aayaad kale wa aqbala bacduhum calaa bacdin yatasaa'aluun way isa soo qaabilayaan markaasay iswaraysanayaan waxay leeyihiin innaa kunnaa qablu fii ahlinaa mushfiqiin markaan ehelkeenna adduunka dhex joognay allah baan ka baqi jirnay ama aad baan u cabsan jirnay famanna allaahu calaynaa wawaqaanaa cadaaba asamuum allah baa naga ilaaliyey cadaabtii jirka gelaysay sidaasoo kale ahluljanna waxay leeyihiin haween xaasaskooda laba nuuc wey zawjaadkoodii adduunyada markay joogeen hadday mu'mina tahay xaasaskooday ka mid tahay wuxuu allah leeyahy waman salaxa min aabaa'ihim wa aswaajihim wa duriyaatihim hum wa aswaajuhum fii dilaalin cala alaraa'iki muttaki'uun qaybta labaad xuurulciin baa layidhaahdaa kadalika wazawajnaahum bixuurin ciin baa alaleey ina lilmuttaqiina mafaaza xadaa'iqa wa acnaaba wa kawaaciba atraaba wa ka'san dihaaqa gebagabadii ahluljanna wax la siiyo waxa ugu qiimaha badan annadaru ilaa wajhi illaahi alkariim allah wejigiisa inay eegaan oy alla wejigiisa arkaan wuxuu allah fii kitaabihi ku leeyahay liladiina axsanuu alxusnaa waziyaada kuwa wanaagga sameeyey adduunka markay joogeen ee camalka saalixa ku camalfalay ee ku dhaqmay waxay leeyihiin janno iyo ziyaado ziyaadadaasaa lagu fasira markaa nadaru ilaa wajhillaahi alkariim sidaasoo kale alle wuxuu leeyahay lahum maa yashaa'uuna fiiha waladaynaa masiid gebagabadii ahluljanna ducadooda alle barigooda ugu dambeeya wuxuu allah yidhi waa alxamdu lilah wa aakhiru dacwaahum عن الحمد لله رب العالمين
رضا الرحمن غايات مبتغاهم به شملوا ففازوا بالنوالي
marka laga yimaado jannada iyo ka hadalkeeda sidee buu qur'aankii soo degayay xilligii maka diiradda u saaray inuu ka warramo naarta iyo aafooyinka dhexdeeda yaalla maxayse tahay tarbiyada ay saxaabadu ka qaateen aayaadka faraha badan ee ka hadlayay naarta ee soo degay marxaladdaasi waxaan ku soo gudbin doonnaa xalqada xigta ee taxaanaheenna siirada nebiga duruus iyo cibar insha allah
شعاعا من الأقمار نهديها waa hagaag barnaamijka caalam ulyom oo qodobo kala duwan maanta aad ku maqasheen waanaga intaa waassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu ramadaan mubaarak ليلنا فالق البشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريه